أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee wilaayada baay golaha mucaaradka riddada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurte iyo kooxdiisa in ay weli dhulboob xooggan ka wadaan magaalada muqdisho shaqaale xabashi etoobiyaan ah ayaa la wareegay qaybta daabulidda badeecadaha ee dekedda berbera arrinkaasoo ay cabasho ka muujiyeen gaadiidlayda soomaalida wilaayada islaamiga bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah xafilad lagu caleema saarayay malaaq cusub oo ay dooratay beesha jaroon ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga baay ardayda markaska daarul culuum ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee wilaayada baay howlgalkan qorshaysan waxay ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen agagaarka deegaanka iidow dhigaal ee duleedka magaalada baydhaba waxaana lagu dilay hal askari oo murtada waxaana laga furtay qori a k afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa habeenkii xalay ay ahayd markii sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka iidow dhigaal ee duleedka magaalada baydhaba waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan golaha mucaaradka riddada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurte iyo kooxdiisa in ay weli dhulboob xooggan ka wadaan magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed war-saxaafadeed ka soo baxay golaha waxaa loogu yeero samata bixinta ah ee mucaaradka riddada ayaa lagu sheegay in mar kale kooxda riddadaha ee gurguurta ay dhulboob xooggan ka wado magaalada muqdisho waxay ku eedeeyeen in dhul dan guud oo ay ku jiraan goobo waxbarasho ay kooxda riddada boobayso iyadoona doonayso ah inay xaraashto dhulkaasi bayaanka kasoo baxay mucaaradka ayaa lagu sheegay in dhulboobka gurguurta uu lidi ku yahay amniga waxbarashada iyo hantida guud iyo midda shacabka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa war-saxaafadeedkooda ku sheegay inuu xarkaha goostay dhulboobka muqdisho islamarkaana arrintaasi keeni doonto xasilooni darro dhinaca amniga ah mucaaradka riddada ayaa dhowr jeer oo hore xasan gurgurta ugu eedeeyey inuu boobayo hantida shacabka iyagoona u diray digniino arrintaasi ku adan balse gurgurta uu dhagaha ka fureystay isagoona weli halkiisii kasii wado boobka hantida shacabka soomaaliyeed mahadsanid cabdulqani shaqaale xabashi etoobiyaan ah ayaa la wareegay qaybta daabulidda badeecadaha ee dekedda berbera arrinkaasoo ay cabasho xooggan ka muujiyeen gaadiidlayda soomaalida sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba shacabka ku dhaqana gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa wajahaya xaaladoo dhanka dhaqaalaha oo aad u adag kadib markii deegaanadooda ay soo buuxdhaafeen xabasho saliibiyiin etoobiyaan ah wararka ka imaanaya gobollada waqooyi ayaa sheegaya in kumanaan qof oo xabasho hor leh ee deegaanadaasi soo galeen iyagoo oggolaansho toosa ah ka helaya maamulka gaalada u adeega ee isku magacaabay somalilan kumanaan ka mid ah dadka ku shaqaysta gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka daabuli jiray marsada caalamiga ah ee magaalada berbera ayaa wajahaya shaqa la-aan baahsan kadib markii shaqadoodii lagu wareejiyey xabasho etoobiyaan ah darawallada gaadiidka xamuulka oo shir jira ay qabtay ayaa sheegay in gaadiid etoobiyaan ah oo ka yimid maqala iyo adisababa ay shaqadoodii la wareegeen iyagoo rukhsad rasmi ah ka helaya maamulka shaarladirirka somalilan waxaa la arkayay gaadiidka xamuulka etoobiyaanka oo kusii qulqulaya dekedda berbera islamarkaana lagu soo rarayo xamuul fara badan halka gaadiidkii ganacsatada soomaaliyeed ay bannaanka dekedda tuban yihiin halkan waxaannu ka hadlaynaa waxaannu qaadi jirray gaadiid somalilan tawfiiq haddaanu nahay wajaale ayaannu geyn jirray xadka ayaannu ku wareejin jirray elsiiga halkaa ayay etoobiyankuna ka qaadan jireen iminka baabuurtii etoobiyaanka ahayd ee aan cashuurrayn ee maqalo ka imanaysay toos bay dekeddii u gelaysaa dekeddaa markay gasho toos bay maqalo u gelaysaa gaadiidka halkaa ka muuqda ee kamaradu qabatay rag baan saddex bilood iminka magaalada aan ka bixin taagan oo aan masaariif haysan oo aan waxay reerooda ku biliyaan aan haysan waxaannu leenahay gaadiidkaa hana laga qabto gaadiidleydu waxay sheegeen in iyagu ay dekedda berbera ka soo daabuli jireen badeecadaha ka soo dega dekedda kadibna ay geyn jireen degmada wajaale halkaasoo dhanka etoobiya ay u sii gudbin jireen gaadiidka xabashida balse hadda ay labada shaqo isku darsadeen gaadiidleyda xabashida baabuurro etoobiyaalahoo aan ka cashurayn somalilan ayaa waxaanu qaadi jirrayba qaaba annana cashuur baanu bixinaa muwaadiniintii baanu nahy baabuurtii etoobiyaanka ahayd ee aan cashuurrayn ee maqalo ka imanaysay toos bay dekeddii u gelaysaa markii horeba isla yaabanoo isku dul noolo ayaa baabuur aan lambarba lahayn oo etoobiyaanoo wajaale lagaga soo qaaday lacag oo halaq ku raad gadanayo aan dawladdu dhexena hadday doonto ogeyn ayaana lagu soo fasaxay baabuur etoobiyaana oo toddobaatan iyo soddon door laga qaaday wararka qaadi lahayn qaadaysa baana lagu soo fasaxay dulmi baa dee gaadiidkii haysta xabashi aan muwaadiniin ahayn baa ku soo tallaabay toddobaatan doolar iyagoo aan breel lambarradiina lahayn arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada hargeysa isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka taagnayd cabasho ay muujinayaan shacabka taasoo ku aadan in shaqooyinka muhiimka ah ay la wareegeen dad cabashi ah oo xuduudbeenaadka ka soo tallaabay iyadoona xoogsatada iyo muruqmaalka soomaalida ay meel cidlo ah ku soo dhaceen mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wilaayada islaamiga ee bakool waxay gacmaha u fidisay maleeshiyaadka iyagoo taa'ibiina soo gaaraya wilaayada kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn midda ugu wanaagsan waxayna arrinkaasi sababtay in maleeshiyaad badan oo ku jiray safka cadowga ay soo haleelaan safka muslimiinta taasoo sabab ay u noqotay wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool lagu soo bandhigay askari taayib ah oo muddo la shaqeynaya cadowga alle xasan ibraahim cabdi waxa uu muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoona tababar ciidan kusoo qaatay magaalada beledweyn waxaana uu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadkii macawiisleyda ee sida dirqiga ah kaga badbaaday howlgalkii sifeynta murtadiinta ee ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe markii tobabada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey xilligii murtadiinta uu ku biiray iyo waxyaabihii ku dhaliyay in cadowga safkiisa uu galo magacaimeel reesan ureeyin ibdiw ciidankamay ka beerayay labada kun labaatan shanta bili kowaad maxaa kuu dhali markina ciidankaas aad qorato
may dhegay niman oo saaxiibtahayti asaabayn yaa beertay iskalshagaana beerta ku tabeen miileyn shagaana miileysaadaan iyo gal gaali aniyo iley siirudiga kuwaali midna siyaa ka darmeen maxaa had marka kuu qalifay in hadda aad meeshan imaado aada isku soo dhiibto degma tiiglow
may kalafay miiley anti muslimnimo ku jirnaariga owal muslimno diigna raabma ku jirnaa gaalana iskoytileetaa ada waylafaalisku suubiayo oo wal tukadaamalaanamir waa ko bari irido dhiilinka tukadaanay wal rugura meedanko
taa'ibkan waxuu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ku sugnaa degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe xilligii mujaahidiinta ay degmadaasi la wareegayeen waxaana uu ka warbixiyey sida dagaalka uu u dhacay iyo orodkii foosha xumaa ee murtadiintii shuute iyo odowaa aadey baal hobanasani markan lamaa minga roogni lamaa minga roogni madan silen roogi man antaaba salaadi roobki marabkiba wudu gali salaadi bana madan warhana gali obnahana gali markan sideeda nes linjajifi roob wuday borta dhinaan ho galeed dhaawabnan oo gale madang meelin fokdol waay soo waxaas dareenkiin siduu ahaa waxaas dareenkan yaa sagaldanhay arkiibe walilay dhaglay lisgurubu wal rooray wal rooray wal rooray kii dhaway ku rooray ayaan roor dadkartu mas-uulintaa milan noqronaad shuuti iyo uduwe iyo walibaada saasu kalahay obu noo rooreen walaha fokan oo fokan adan wal hanagadyaler ilayl hanagadi hadan laku adan madan dagaalkii lakanada dagaalkii lakanada madan dhatadalda korkoy shuutuma banaana uduwe isoo surnyala ku rooreed sunyala kurore dan madibu suna fokdi mela baaro kurai mukurela kuy mukurela kuyre mukurela uktabadan wuxuu taa'ibkan sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyaadkii cagahooda kaga baxsaday dagaalkii degmada moqokori muxuu dagaalkaasi kala kulmay waa kan mar kale taa'ib xasan ibraahim cabdi isagoona dhanka kale baaq u diray maleeshiyaadka weli ku adkeysanaya safka cadowga mukurela kuy mukurela bulkuy markan arabeta unoo min si lin shakisan ay rab dine dinu hajolan ban din si mi lin surne lin surne wayar ko jit kor langa jit kor langa ay be garahini koy no tala ku shara war hare wa shar hore or tala mugo file lan kurori o mi usay to lan hayti ko dhaw ana day waxa gaaday koona mila ka bay dadka da safa gaalmada ka jarmay fareen aan dareey walaa gaalmadii aan ka dhamaateen asku ku baareen ilaahay dartisan to bisheen askarigan taa'ibka ah waxa uu qayb ka yahay askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada raxmaanka ee wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuuxasaan xaflad lagu caleemasaarayey malaaq cusub oo ay dooratay beesha jaroon ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga ah ee bay walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inuu diyaariyey hata hoobaka taa jalaalkii rabbiga i sunnada be lahanjeesidi yaa dhammaantay aba mujaahidiinta kabtay jihaadka ka jarteel
waxay ahayd xaflad qabanqaabadeeda iyo agaasinkeeda uu socday in muddo ah laguna caleema saarayay malaaq cusub ay yeelato beesha jaroon oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay taas oo ka dhacday deegaanka kormari oo ka tirsan xagarka misan hoostaga magaalada baydhabo doorashada malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku soo aaday kadib markii uu shahiiday malaaq aadan maxamed axmed qadiid malaaqii hore ee beeshan malaaq aadan qadiid wuxuu hogaanka beesha jaroon ee wilaayada islaamiga baay u qabtay bartamihii sanadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiri muddo toddoba sano uu beeshu ku hogaaminayay ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu malaaqu ku shahiiday duulaan uu cadowga ku soo qaaday xilli uu ku sugnaa deegaan hoostaga degmada bardaale toddoba iyo labaatankii bishii ramadaan sanadkii hore kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri muddo dhowr bil kadib hogaanka dhaqanka beesha jaroon ayaa dhowaan yeeshay kulan ballaaran oo barbar soctay dowro sharci ah taasoo ugu dambeyn uu ka soo baxay bayaankan kadib kulan iyo dowro diini ah oo socday muddo toddoba maalmood ah laguna gorfaynayay qodobo muhiim ah oo looga tashanayay aayaha beesha jaroon ee degta wilaayada islaamiga ee baay kaasoo si guul ah kusoo dhammaaday kulankaas wuxuu ku saabsanaa in ay doorato malaaq cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu shahiiday malaaqii hore ee beesha wilaayada islaamiga ee baay malaaq aadan maxamed axmed malaaqadii taqabala allahu shahaadatah wa askanahu fasiixa jannaati intaa kadib beeshu waxay soo dooratay malaaq cusub oo lagu magacaabo malaaq xasan macalin maxamed aadan oo ku hogaamin doona shareecada islaamka
suldaan muxiidiin cabdiraxmaan aadam suldaanka guud ee beesha jaroon ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bakool oo madasha caleemasaarka malaaqa ka hadlay ayaa dadkii kasoo qaybgala ku adkeeyey in naf iyo maal ay ku bixiyaan jihaadka ka socda bariga afrika gaaladan geedka dalka roogdo deegaamada hakadhao dariskan dhibahayta diinkan dullaysadaha taan inin isku dubanano gaaladan ka duulnanga ilaahay kitaabshay inin gargaarnanga geedka diinkan dhikahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walsan kase muslimiinta tin ogdin lamba weerarshay qaadaday jari lankastana saasa ka bahay jari qabiil madilan duuraaw wala erhaaseen afgorsho lahaynen mayl erhaayay warankaa qaadoy madii weerito walnoolay baneeyal erhaay yaa walka duulu jari saas ma hayne bedelaan una geeg mareerina warankaa qawday madii weerto gaal noolay baneey yaa waranka gaalooy madii weertu gaalna olay baneey ya allahu akbar
ugu dambeynna sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo soo dhoweeyey malaaqa cusub ee beesha jiron ayaa tixdan gabayga goobta ka tiriyey geekii jihaad injarne qabaa'ilada isjijiideenoo jiiranka leesdhabaay iibaaji rong meeli jilibka dhegdaliinku jeedin madi salaadii lahaska jirmaado weel jigraar ay liiska jimaaye jilibka meeli dhigdoo rasaasta jalowshee markii weedo jilibka dhuuka kahaytadheeliku jeesidaama imid iyo mal jeedine lari hata hoobaka taa jalaalkii rabbigaag i sunnada bar lahanjeeladi lahanjeesidi yaa dhammaantay ba mujaahidiinta kabtay jihaadkaga jartay lari weliba jugto ulus iyo jiido hore maahina jiirama gordaaso lari
xafladda ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan taasoo lagu caleema saarayey malaaq xasan macalin maxamed malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee baay mahadsanid abu ayman ardayda markaska daarulculuum ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت
markiiska daarulculuum ee degmada galhareeri waxa uu ka mid yahay maraakiista lagu barto shareecada islaamka waxa uuna ka kooban yahay qeybo kala duwan oo waxbarasho ah waxaana wax ku barta arday aad u fara badan markiska daarulculuum waa xarunta ugu weyn ee waxbarashada haweenka muslimaadka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xilli mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada ay kormeer ay ku tageen markiska daarulculuum ayaa waxay soo bandhigeen ardada wax ka barata qeybaha kala duwan ee markiska bandhig cajiib ah kaas oo ka dhacay hoolka markiska daarulculuum magaalada galhareeri can ibni cumar ayaa laga wariyey xadiiska radia allahu allah ka raan noqdee canhumaa labadoodee anna rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu allah ammaano calayhi rasuulka dushiisa wasalama allah nabad yeele qaala inuu yidhi aa laga wariyey umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa intii yashhaduu ay ka qiraan an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ilaah xaq lagu caabudaan uusan jirin ila allaahu allah xaqa maahane wa anna muxamedan nebi muxamedna intay ka qiraan rasuulullaahi rasuulka ilaah inuu yahay wayuqiimu salaata waxataa yuqiimu salaata ilaa salaada ay ka ogaan inaa la dagaalamayaa la amray yaa ayuha aladiina aamanuu dadka allay rasuul rumeeyeyow udkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa uu idiin nimceeyey calaykum dushiina uu idiin nimceeyey id wakhti ayuu idiin nimceeyey jaa-adkum ay idiin imaaday junuudun ciidan fa arsalnaa aan dirnay calayhim ciidankaas dushiisa riixan dabayl iyo wa junuudan ciidan lam taraw aadan arkaynina haa ciidamadaas oo malaa'iga xaggeeda ka ahaaday wa kaana allahu allana waxaa ada bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran mid arkaaya أختي العزيزة ما اسمك؟
اسمي إكرام وأنت ما اسمك؟
اسمي عائشة في أي مركز تدرسين؟
أدرس في مركز دار العلوم فهل أنت طالبة؟
إي والله أنا طالبة من طلاب مركز دار العلوم أختي وزميلتي كيف ترين أن أسألك مما تعلمنا فيه من العلوم؟ إذا فأنا أسألك ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم فعندئذ أنتظر الجواب عن قال الله تعالى حكاية عن المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فما هما القريتان ومن هما الرجلان قريتان هما مكة وطائف ورجلان هما وليد بن مغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي اذكري معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناها لا يطلقها وهي حائض ولا في ظهر قد جامعها فيه يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر الكوثر نهر في الجنة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالداعة والبراءة من الشرك وأهله ما هي الهجرة الشرعية؟
الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما هو الضاغوت؟
الضاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع في غير داعة الله ورسوله متى وقعت ملحمة الكبرى معركة عوسوين في اليوم والشهر والسنة؟
كانت هذه الوقعة في اليوم السبت العاشر من شهر السفر سنة سنة 1445 هجرية باب علامات الجسم والجسم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرافع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون اجزي مضارعا سليم من كونه بحرف علة ختيم إما بواو أو بياء أو أليف وجزم معتل بها أن تنحذف ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا صديقتي الآن أقدم إليك الأسئلة وألقي السمع وأنت شهيد ما هو الإلغاء؟
الإلقاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا ما هي حقيقة الاشتغال؟
وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير اسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق والذات المبهمة أربعة أنواع فما هي؟
والذات المبهمة أربعة أنواع العدد المقدار شبه المقدار ما كان فرعا للتمييز ماذا يجوز في المستثنى إذا كان الكلام تاما غير موجب وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنسب على الاستثناء والأرجح في المتصل البدل والنسب فيه عربي جيد وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النسب وتميم يرجحونه ويجوزون الإتباع رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن رأى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العاجز جاهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقيت horumar dhanka dacwada ayaa waxaa laga dareemayaa goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada galhareeri gaar ahaan maraakiista lagu daraasaynayo culumta islaamiga ah mahadsanid cabdiraxiim guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu